waxaan idinka sheegi karaa inay run tahay waa dhab weeye puntlandna waa laga yaabaa inaad isweydiisaan idinka laftiini o aad tidhaahdaan dawladda federaalku amaraysa hor saaastay baa puntland ama garab martay ama yani diiday miyaanay ka tirsanayn federaalka waxaanu caddaynayaa ummadda soomaaliyeed iyo dawladda federaalkaba inaanu ka tirsanahay dawladda federaalka laakiin arrimahan oo kale waa arrimo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya dhinacyo badan ka taabanaya dawladda federaalkuna u malayn maayo inay si gaara iyadu xor ugu tahay inay go-aan iska gaadho go-aan naragala tashaday ma ahayn sababtaasayna u dhacday in maanta qaadkuu ka soo dego puntland madaxweyne ku-xigeen waxaa jirtaa in iminka tallaabooyinkai xagga amniga aad qaadayseen inaad badeecooyin badan oo ka yimaada koonfurta soomaaliya ama galmudug soomar aad joojiseen oo ay xitaa khudaare ku jirto marka ma lays odhan karaa siyaasad kale ayaa ku jirta inaad baalmartaan amarkan ay soo saartay dowladda federaalku runtii waa maya waxay la tahay qofka bini aadamkaa isagaa garanaya xanuunkiisa isagaana muxuu ahaa xalkeedii iyo isdaaweynteedii laga rabaa puntland siday hadda u eg tahay waxaad moodaa inay keli ku noqotay dagaalka nimankan ummadda soomaaliyeed iyo adduunkaba runtii cadowga oo ah shabaab ama burcad diimeed halkan looga yaqaano iyo alqushaashba runtii sida dowlad deegaanka uga taqaano marka gaadiidkan iyo badeecadahan iyo waxaan la joojiyey kadib markii dad badan lagu xasuuqay toogashooyin ka dhaceen puntland gudihiisa kaasoo aanay nala qabin somaliland taasoo aanay galmudug nala qabin taasoo annaga keli nagu noqotay waxay noqotay mar haddii aan la wada shaqaynayn oo amnigii laga wada shaqaynayn oo information sharingkii yani laysisiinayn ama la wada gudanayn inay runta u ekaatay nin walba waa kabtii habartii ku dhashay inaanu marka amnigayaga u tashano oo habka aan dalkayaga iyo dadkayaga iyo dawladdayaga ku badbaadinayno inaanu fallaa waana ka maarmi weynay inaanu gaari kasta oo gelaya puntland baadhno ogaano waxa uu sido cidda wadata meesha uu ku socdo taasaana kaliftay in hawlahaasi ay soo baxaan ujeedo gaara ma lahayn cid gaara kuma kacsanayn siyaad siyaasada kuma jirin waxay uun ku salaysnayd amniga puntland magaalada gaalkacyo laba beelood baa wada degan inta badan maxaa labaatankii sannadood ee iminka soomaaliya burbursaneyd ama intii dowladda federaalka jirtay maxaa loo mideyn waayey oo maamul isku mida loogu sameyn waayey oo dhibaatadan soo noqnoqonaysa looga hortegi waayey idinkiiyo galmudugba markay tahy runtii waa rin muhiima waana su-aal muhiima waa loo baahnaa laakiin sidaad ka warhayso puntland dhinaceeda galmudug iyo mudug north marka la dhaafo intaa sannadood marka laga laga soo qaado ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii waxay ku foognayd oo ka shaqaynaysay si ummad soomaaliyeed loo helo